waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axadaha bisha oktoobarna waa sagaaliyo labaatan sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo ku saabsan qaabka riwaayadaha iyo sheekooyinka loo sameeyo
horta waxdii waa ugumeeled baa loo sameeya cololba waa inuu xidhmo madaxuu ka bilaabmo oo meeluu ka bilaabmo leeyahay iyo meeluu ku dhammaystirmo ilaan silsiladii qof dhegaystaa ku daba socda meel bay ka bilaabmaysaa hab baa loo qaaday kiisa u gadayeedii bay ka qayb galayaan nimbo waxbuu ka soo galayaa kaalin inay soo afjiranto oo meel lagu gunaadana waaba xeerka dee kaljarkii suugaanta u yaaliya xeerkaygiiba
barnaamijkaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horreynaya warkii caalamka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa xadda maanta ah ka digay in xaaladda marinka khaza ay si deg deg ah uga sii darayso isagoo dhowr mar oo horena ku celiyey baaq ah in la gargaaro ama in la gaaro xabad joojin si loo soo afjaro dhiigga daadanaya xaaladda khaza waxa ay saacadba saacadda ka dambaysa sii noqonaysaa mid quus ah waxa aan ka xumahay in iyadoo si ba-an loogu baahan yahay in si bini'aadamnimo loo joojiyo colaadda taasi oo ay taageersan tahay beesha caalamku in israa'iil ay xoojisay howlgalkeeda militari ayuu guteres ku yidhi booqasho mar uu booqasho ku tegey dalka nebaal caasimadiisa kathmandu guteres ayaa sabtidii sheegay inuu soo dhoweynayo korarka dalalka caalamka ee doonaya in la sameeyo xabadjoojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas balse mar balse waxa uu yidhi halkii laga hakin lahaa ayuu la yaabay korarka aan horey loo arag ee duqeymaha lagu hayo marinka khaza xaaladan waa in dib looga laabto ayuu guteres ku yidhi hadal uu soo saaray waxaan ku celinayaa codsigaygii xoogganaa ee ku aadanaa xabajoojin bini'aadanimo oo deg deg ah oo ay weheliso in si shuruud la-aan ah lagu sii daayo lahaystayaasha iyo in gargaarka bini'aadanimo oo daboolaya heerka baahiyaha aan caadiga ahayn ee haysta dadka reer khasa halkaasi la gaarsiiyo halkaasi uu yidhi ay ka socoto musiibo bini'aadanimo horteenna hadalka ka soo yeeray guteres ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo sabtidii ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ka digay in dagaalku uu noqonayo mid dheer oo adag xilli uu ku dhawaaqayay bilaabista wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda xamaas ee marinka khaza waxa uu sheegay in wejiga labaad ee dagaalka ay israa'iil leedahay sida uu hadalka u dhigay goolal cadcad oo ah in la burburiyo awoodda maamul iyo militari ee xamaas iyo in lahaystayaasha guryahooda lagu soo celiyo ayuu netanyahu u sheegay suxufiyiinta habeenkii sabtidii isagoo ku sugan talaabiib waxa uu wacad ku maray in dadaal kasta lagu samayn doono oo si loo soo badbaadiyo in ka badan laba boqol oo qof oo lahaystayaal ah oo ay xamaas ku haysato khaza turkiga ayaa u dabaaldegaya sanad guuradiisii boqolaad kadib imbaradoriyadii cutmaaniyiinta madaxweyne rajeb dayib erdogan ayaa waxuu hormuud u ahaa dabaaldega lagu sharfayo aasaasihii jamhuuriyadda cilmaaniga ah islamarkaasina ka tarjumaysa guurihii uu gaaray xisbiga islaamiga ah ee talada turkiga hayay tan iyo labadii kun iyo labadii dalkan waxa uu ku jiraa gacmo ammaan ah allaha kuu naxariisto ayuu erdogan yidhi kadib markii uu ubax dhigay maqaamka mustafa kamaal ataturk oo ahaa ninkii aasaasay jamhuuriyadda turkiga ataturk ayaa guud ahaan bulshada turkigu ay si weyn u qadariyaan maadaama uu dalka ka saaray xoogagii shisheeye ee ku soo duulay uuna markii dambe dhisay jamhuuriyad cusub kadib burburkii boqortooyadii cuhmaaniyiinta dagaalkii koowaad ee adduunka kadib warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana dalka jabuuti noogu soo diyaarisay sagal mustafe waa sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba ood naga dhagaysanaysaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeena hibada iyo halabuurka maalin walba oo axada hadahan oo kale ayaad ku maqashaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta toddobaadkan waxa uu mar kale idinka imanayaa jabuuti waxaana barnaamijka idiin daadahayn doonta anigoo asaga saciid faarax toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu kusoo qaadanaynaa hal abuurka sameynta riwaayadaha waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya abwaan maxamed ismaaciil dubbad oo kamid ah abwaanada da-da yar ee iyagu inta badan ku badan sameynta riwaayadaha waxaana uu baraa dhalinyarada abwaanku sidoo kale sida wax loo matalo waxa uuna iga waramay xilligii uu bilaabay matalaada oo qudhiisu ku xeel dheer yahay iyo sidoo kale waxyaabaha ay bulshada dhexdeeda ka abuuraan ee ay riwaayadahaanu matalaan
ha dadka iminka riwaayadii markaan qoro dadka cusub dee macnaha ku cusub masraxiyadda qaabkii dee masraxiyadda ay usoo gudbin lahaayeen yaan baraawun ka caawiya meter on sen wax lahaad siduu u dhacaya dee seenanka yaa iskugu daba dhacayaan riidoogii walba dee alaa riido riido sankii walba siduu u dhacayo iyo habku qofku dee u ridi lahaa ka shucuur ahaan dee hadduu naxdin matalayo hadduu cabsi cabsi matalayo iyo baste hadalkii dee siduu isku qaadsiiyo toonku hadalkii uu gudbinayo dee ya qaabkii uu wax iskugu dabaridayo iskugu dabaridilaya siduu xitaa orahda u sheegi lahaa laftirkeeda qofkii cusub dee xitaa ila matalaya dee yaan kala siiyaa mid walba dee roolkii uu lahaa dee kaalintii uu ka ciyaariyo waxaan ka dhaha kaalintan baad matali hataa waxaan u sharxaa dee qaabka u dhigay dee ilaa waa laga action oo waa laga kolbajaraya ma xogoogii loo sheegaba macal shucuurtii wuu odhan lahaa dee qaabka hadday naxdin tahay hadday farxad tahay hadday dhiranaan tahay wakaa dee aan qaadaya inta badan riwaayadaha soomaalida waxaa la yidhaahdaa qofka hadalka ma joojiyo meela ka go-an tahay malo waxiraan baa la sheegaayo ma xadhaysno qofka waxaa la yidhahdaa qof xanaaqsan matal laakiin looma xadado inta erey uu qaadanayo idinku saas ma samaysaan mise si ka duwan baa samaysaan
may wallaahi waxa weeyaan horta kadib walba oo la qabanayo hadday hees tahay hadday riwaayo tahay hadday gobay tahay horta wax dee waa gudaaneed baa loo sameeyaa wax walba waa inuu xidhmo madaxu ka bilaabmo oo meeluu ka bilaabmo leeyahay iyo meeluu ku dhamaystirmo ilaan silsiladii qof dhegaystaa ku daba socda meel bay ka bilaabmaysaa hab baa loo qaaday dadkii soo gelayay dee ay ka qayb galayaan ninba waxbuu kasoo galayaa kaalin inay soo afjiranto oo meel lagu gunaanadana waaba xeerka dee kaljarkii suugaanta u yaaliya xeerkeygiiba marka haddii kale ma xilmin bay ka dhigan tahay maca suugaanta dilba aanba gobaygaba xagga dambe hadday ka furan tahay oo waxaa la yidhahdaa isku furan de oo imika haddii wax ay soo xirmin qisadani qofka halkaa kasii qaadanaya ma gunaanadsanaa lagu leeyahay waa dad siwidi ku tala gashay unbay furnaanaysa haddii kale waa in la gunaanadada de markaa siduu qofku dee loo kala xariifsanyay de ay dadku u kala nidaamsadaan markii tux tirinaya qofku amba heesa tirinayo rasadii baa jirta ujeedada rasadii ujeedada iyo rasadii fikirkii qalcadihii qaab buu rasaysmaya ereyada xitaa rasays buu xigan hadalku waa isdoonanayaa midba mid buu xiigsanayaa dee dee saasaa lagu kala xariifsanya xitaa caadi ahaanba qofna waxaa laha wixiisa waa isku kala dhexdaadsan yihiin qofna waa gunaanadsanyayo qofkii daawanaya macal moraal buu kala baxaya casharkaaba riwaayadu kala lisay iyo waxaasay kusoo xidhantay oka marka idinku hadda kuwaa qabataan groupkiina kooxdiina hadda night nightol hadda jaadko kala ka hadashaan arrimaha bulshada kala ka hadashaan adaa alifa ma wax marka bulshada ad dhex dhexdooda ka aragtaa mise waad qortaayo waad ka fikirtaay waqti baa kaagala
may dee dareemadu waxay u badan yihiin qofku dee hadba si wax warkan abwan ku arag sidii buu cabiraya moogta waa aragti isagay ka iman mar mar dadka yay ka imanaysaa waxwaal dadka dhexdeeda socialka u ka arkay unbuu ka hadlay isaga ayay u taallaa siduu cabiri lahaa soo ururin lahaa uu subject uga dhigi lahaatay laakiin kulley fikiro dadka unba uga dhex furmayaan dad buu ku dhex noolyahay mogta maadaama social ku dhex jira dee wixii wadci dadka ku dhex jira iyo ka hadlaya laakiin isagu uu qaabaynayaa uu soo gudbinaya iyadoo qaabaysan
kuwa hadda ugu saameynta badnaa aad samayseen maxaa kamid ahaa
waxaa kamid ah iminka balwadu waa gumaysa ay naftaada kugu hayso oo kale waa tiraahda oo ka hadlaysa jaadka iyo waxaankaa balwadaha ducay isku celisa baad u tiraahdaa maadaama ducooyinkii iminka dadku ay tee lagu ajar doonayno markuu duca sadqa samaysta maanta duca samaysta wuxuu leeyahay waan iska nacnay buuqiya inaan karkarino waan iska qayqaybinay ducadii hilibkii buu qayqaybinayaa markaasuu sagaal xaafadood ka boodaya mid tobnaad u garanayuu siinayaa hadduu doonalkii miskiinkee loogu talagalay ma siin way isku celistay waa isagii ciddii dan ula lahaa duca isku celisay marka ducooyinkii marka hore darada loo samayn jiray hadda waxaa laga dhigay waa intaan garanay un baa siinaya dee iminka ducaad la samaysanaya waxaa lagu leeyahay dadkii qo- dadkii maad qabeen dadka cajiibka ee kaadaraad ku wada meel fiican baad fariisisay kuwa imika cawlacawla halkan baad saxan ugu keenaysaa oo sabdii roori baad kusoo ridaysaa oo maxayo kuwii ducada laga heli lahaaba ee cawlaa loogu talagalay dee markaa ma ducad baa mise waa casuumad ma ducaa mise waa casuuma casuumadda dadka la kala xusha haddee maadi fahantay marka ducooyinkii dee muddo bulshada ku dhex jirtaa wasa imika dee maadaama ilahi wax lagaga doonayo ducada qofkii cawlaa baa loo dhigay dee marka waa waaqeca dadka ku dhex jira riwaayadaha waxaa jira in xun igu baro ayadan riwaayad ilaad samayseen in xun igu baro waxaa ka dhigan tahay qofkii oo doonaya caan inuu ku caanguroobo arrin xuntay fal fool xuntuu sameeyo kadibna caan ka noqdatay imanka baraa bulshadoo kale marka rooyad waxay lahay in xun igu baro waxay ka hadlaysaa anigoo xaajiya oo rag asxaabtayda kale war arrin xun xun xun oo lala yaabo oo ceeba oo bari iyo galbeedba gaada oo gaal iyo islaamba la fajaco iisoo hela jaadkana cun oo iisoo fikira xilliyada hore qofka markuu ceeb sameeyo waxay ahaanaysa wax laga xishoodo dadkiiba uu ka dhinta khalaas amba meesha waa ka guuri jiray kiima waxay noqonaysaa in caanimo lagu doontoon amba aad qof kaloo iska caanoo fiican oo sharaf laad halkaa qabsato ay dabada u qabato uu leeyahay alla wakii kaa ay jiray oo aan ku noqotidba adu waaqaca dadkan ka hadlalaa bulshada khosayade waxaa kamid ah hooyadu lacagta ha u goysa ciyaalkeeda maadaama iyadu shaqayso unankiina dee iska shiiday u fadhaystay ila yadba hooyay u tahay waa tan dawladii qaanuunkii laga jarayo odaygelgelaya bilka ka qaaday ka jara maa markuu shaqeeyo maadaama hooyada oo xeerka markii oo islaanta adiga isku dhacan ciyaalka biilka odagaa laga goynaya marka hadduu isagu shaqeeyo iyadoo hadday shaqeyso iyadan ha looga jaro iyada hadday shaqayso waa ciyaalkeygii maaha berina sooma sheeganayso dee iyadana ha laga jara biilkii yaa oo marka de- hooyadu mar kastaba waxeed inaha un ba- bay u geyn lahayd ma dee waa inay u goyso oo loo sidii aabida iyadna xil fuulo ilaa iyadba way dhashee hooyadaaba lagu jaaxa iyadaa laga soo dhex qaaday iyadaa ku dhaaranaysa laakiin iyadu waa tan siinaysa ilmaheeda wax kasta iyada
dee mimanka ninkii matalan waaba la kala tegayba kasoo qaad iyalkii odagii baaba haystaba dee hooyadiina waa iska shaqaysataa lacagtiyaa laga jaro deedna ciyaalkeygiyaa loo jaro waa markay ilmuhu odaygu haysto ee hooyadiina is u shaqaysato oo aabihiisi ha okay.
kalmaadadaba waa la siiyaaye oo ninkii kala tegay wakan lacagta laga jaray adu waaqicyada caynka ee riwaayadaasaan ka hadalaa sida imika tacliin shushuba oo kale iyo
tacliin shushuba tacliimtii waa shushuba waxaa ka dhigan tahay qofkii oo tacliimtii tafaariqeynaya calaa yoomiyes yani micnaha wadaadoo intuu yimi magaaladii soo galo qofkii kalena war carruurtii magaalada ku dhalatay ee maxay jaamiciga ahayd yaaba shaqale adigu adigan marqaamaya kii kale wuxuu ku leeyahay anigu tacliin shushu baan ku shaqeeya oo sariibada un baan dumarkii imika yare imika soomaalida qur-aankii baan u dhigaa calaa yuu yartay iyadoo tamaadkeedii iska iibsanaysa laba joojisoo qur-aan imika ma waqriyay xaajiyo ku celceli macaa tajwiidka teedna laba boqol un baan ka qaaday saa wuxuu iyoono waan soo soo rabaxay buu dhow labada anigoo dacdaaca ha aniga iga galay jaamacadiyahan marka tacliimtii oo shushuba ee wadaadkii ag siduu ku xayraamay markaasuu leeyahy daani ma ta- diblomka lagu helaa anu lisonskan garan maa u leeyahy melay ba wax ku bixiya anu qur-aankaa yar mawlid yar wacaynkaa yar shushubkaa yar soomaaligaa yar waxaaba barayaa kuya dadkii deedna saasaan ku beriisayaaba a kana wuxuu kale imikaaba timiye magaalada dadkii jaamicigiiba waxle war arsaaqdu wejiye jaamiciye waajididiye uu yimi male waa dadaal marka adna macno la yimaada haddaan anu tan la yimid waa waxyaabihii socialka marka dhinaca kale abwaan baa tahay heesihii waad samaysaa gabayadii waad samaysaa marka waxaa tin waa isku buuxdaa dhinac waxbaad matashaa waxbaad eh, qortaa heesaad ka qortaa waxaad ka qortaa riwaayadaan leeyahay wixii arrimaha bulshada abwaan baa tahay oo eh, gabaygi waad samaynaysaa heestii waad samaynaysaa keligaa marka waxaa tahay shiikhul kulli baa tahay
aa keliya dee fanaan baan ahay ma hayso un bas keliya laxaniyo ahaana ma sameeyo musigna waxba kama aqaan horta ko laakiin daal abuurka ereyadii waan sameeya abwaan baan ahay qaybtan jiraagana dee waan ahay riwaayadahana dee waan halufaa laakiin qaybta riwaayadii xasan ku horeeyey tan dambe fanka iyo halabuurkan kale abwaanimo ee qaybtan heesaha iyo eedeena waxaan iyaan iyaan ku dambeeyey oo iyada aan way ku horreysay riwaayadaha ku horreeyey
marka waxaad samaysaan waxaad gelisaan en- en- waxaad leedihiin bar xaggaa baa dadku kala socdaa
Ah, bar baan leenahay yani facebooka page hataa waxaan leenahay tiktoka nightol baa ladaa oo ka oo besh jibuutiyan iyo nightol
marka maadaama bulshadii ay hadda u badatay dhinacii social mediaha waxaad leedihiin xaggaa uga faa'iideyn fariinta hadda xaggaasaan uga faa'iideynaa maadaama marka hore dee eeg madalladu ay yaraayeen imanka oo madal lagu kulmo dee baraha bulshada waa furan yahay qofka tayadiisi hal abuur daalkan buu la imanaya dadkuna halkaasay sheerta laygta waa daawanayaan wayse soo bandhigi karayaan maadaama markii hore fursado ay yaraan jireen dee berigi hore oo kaa
horta imise gabay baad samaysay
way badan yihin wallahi wax walba waan ka sameeya dee hadday doqoto dhan wax walba Een, dhaqankana waan ka sameeyey hees ahaan Een, xagga kale bulshadana waan ka sameeyey guud ahaan waa nagantaa dhegaystayaal barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka toddobaadkan mar kale waxaa idinka imanaya jabuuti waxaa idin daadihinaysay anigoo asaga siciid faarax waxaa barnaamijka martiigu ahaa oo igala qayb galay abwaan maxamed ismaaciil dubad oo kamid ah abwaanada da-da yar ee jabuuti taniya intaynu mar kale ku kulmi doono dhegaystayaal barnaamij noocani oo kale waxaan idinkaga tegayaa nabaadiino
mahadsanid sagaal siciid faarax oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka dalka jabuuti noogu soo diyaarisay halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan markana kenya dalka kenya ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey imtixaanaadka waxbarashada ee sana dugsiyeedka labada waa sana dugsiyeedka sanadkan iyadoo ay ardayda iyo iskuullada waxbarashada ee soomaalida kenya ay sanadkan horumar ballaaran ka sameeyeen dhanka dhibicda natiijada imtixaanaadka iyo waxbarashada kenya haddaba sheekh cabdiraxmaan cadaani oo ah agaasimaha iskuullada rabbaani ee magaalada nairobi ayaa waxbarashada ardayda soomaalida ee kenya waxa uu uga waramay wariyaha v o a ee magaaladaasi khadar maxamuud xareed imtixaano badan baa loo fariisanayaa awalan oo waagii hore aan loo fariisan jirin saddex imtixaan baa loo fariisanayaa ardayda ardayda kalaaska lixaad ee grade six lagu magacaabo imtixaan bay u fariisanayaan eigtkii oo ah kii ugu dambeeyey eight four fourga iyagana imtixaan bay u fariisanayaan foonfooradii iyagana imtixaan bay u fariisanayaan waa saddex imtixaan ayaa loo fariisanayaa labo waa primarygii eigtkii iyo grade six midka kalena waa foonfoorada oo secondaryga ah imtixaanadii hadda way bilowdeen guud ahaan oo waxaa jira imtixaano oral oo kale oo la qaado sida carabiga oo kale anagu hadda ardayda luqa alcarabiya imtixaanka foonfooradoo kale ku gasha Een, imtixaanadii oralka waa la wada bilaabay ugu dambeyn kuwa ugu dambeeya oralka imtixaanka afka ay galayaan berrito wadankoo dhanna imtixaanadii jawi imtixaan baa hadda la galay oo lagu jira marka waxaanoo imtixaan ama waxa wataa manhajka cusub manhajka cusub ah, hal buu wataa midkan c b c da leeyahay ee grade sixka ayuu wataa Een, kii horena eidkan hadda isagaa ugu dambeeya eid dambe ma jiri doono Een, kadibna eight four fourga afar sano kadib ayuu dhammaan doonaa kuwan four fourka markay dhameeyaan eidka hadda ah ayuu manhajka eight four fourga uu u dhammaanayaa imtixaanadu marka waa nooca eh, guud ahaan sidoo kale sanadkan wuxuu kaga gedisan yahay fasax dheer baa la gelaya ardayda maanta loo xiray primaryadii loo xiray sidoo kale secondarygii form trygii ilaa forminkii waa loo xiray primaryadii grade five eh, ilaa iyo maaragtay baby onkii waa loo xiray p p onka wax hadda lagu magacaabo fasax dheer oo laba bilood iyo maalmo ayaa la gelayaa aada u dheer Ee, marka si guud ka waran waxbarashada soomaalida wadanka inkastoo nairobi iyo waqooyi bari kenya ay kala duwan yihiin haddana soomaalida ka waran nairobi iyo waxbarashada sanadkan sanadkan eh, runtii eh, waxbarashadu sanad kasta way sii badanaysaa iskuullada soomaalidu ay leeyihiin countiga nairobi aada bay u badanayaan countiyada kale way ku leeyihiin mombasa ah, nakuru eh, iska daa kuwa kale countiyada soomaalida ee mandheere iyo garissa iyo iyo wajeer aada bay hadda u badanayaan iskuullada privatka ee soomaalida ah ee systemyadan hadda cusub ee c b c ga ama bridge systemka cambridge-ka lagu ma- ama, ama, ama edexelka lagu magacaabo aada bay u badanayaan waxaad garanaysaa marka siday soomaalidu ugu soo jeesatay siday u horumarin lahaayeen waxbarashada eh, oo ardayda looga haqabtiri lahaa waxbarashadan diiniga iyo maadiga ah khaasatan weli waxay u badan yihiin iskuullada integrated lagu magacaabo ee damjiga lagu magacaabo ayaa aada u badan oo soo kordhaya oo heer kasta kale heer kasta kale leh primary secondaryba marka waxaan rajeynaynaa waxbarashada inay kor u kacdo maadaama iskuullada mathalan dowladdu ay dadka qaarkii yidhaahdaan aada wax looguma barto adduunyadao dhan baa sidaas ah dadku privatekay jecel yihiin aada bayna dadku u qiimeeyaan waalidiintana ninkii tabar haya oo iskuullada privates ka bixin kara inta badan waxay yimaadaan iskuullada privateka ee waxbarashada fiicanna laga helo sida fiicanna looga baaso ee, ka waran ee, iskuuladii rabani iyo sanadkan een, fasax dheer baa la gelayaa ee, ka waran bal fariinta waalidiinta aad la qeybsanaysaan iyo sida ardayda ay fasaxaas dheer uga faa'iidaysan karaan waa runtaa fasax dheer baa la gelayaa mar kasta iskuuladeenan rabani group of schools marka la xirayo kulan waalidiinta ayaan qabanaa oo aan la kulmayno oo aan kaga sheekeynayno fasaxan sidee looga gudbayaa ardaydu firaaqo badan inay helaan ma aha Een, waxaan idhahnaa xoog ha la saaro taxfiid qur-aan xoog ha la saaro mawaadiga diiniga in lasii barto maadaama inta badan ay iskuulla ku jireen oo inkastoo diinta qeyb looga dhigi jiray laakiin haddana taxfiidka aada buu u yaryahayo in labadaa bilood marka iskuullada dhexdooda waxaan ka furnay een, madrasooyin baan ka furnay Een, waxaan furnay seminaaro mathalan one month soconaya oo ilmihii fiqigii xadiidkii siiradii luqa alcarabiya loo dhigayo si aanan faraaqo u helin waayo labada bilood ilmaha haddii suuqa lagu sii daayo waxaa laga yaabaa saaxiibo xun inay la fariistaan in dad ma aragtay doonay inay lumiyaan oo waxbarashadoodii ka hadlayo akhlaaqdii ka hadlaya ay la kulmaan annaga khaas ahaan waxaan u diyaarinay iskuullada dhexdooda inay jiri doonaan tuushano dhinaca maadiga hadda inay jiri doonaan mawaad diini ah oo ilmihii la barayo seminaaro sidoo kale loo qabanayo taasaan u diyaarinay haddaan nahay rabani group of schools oo iskuulladu ah, administrationka hadda xafiisyadu waa furan yihiin admissionka wuu socdaa oo qofkii raba sanadka cusub maalan inuu kusoo biiro waa lasii qorayaa Eh, tarbiyadana way socotaayo anagu nagama xirna tii dowladda unbaa xiran mooye dhinaca kale tarbiya ayaan wadnaa alislaamiya
kaasina waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan cadaani oo u waramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed markana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesaha ayaan ku nasanaynaa
taasina ah dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii duhurnimo ee v o a oo si toosan idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay ama idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo